ayuub cutubka afar iyo tobnaad ninkii naagu dhashaba cimrigiisu waa maalmo yar iyo dhibaato miidhan wuxuu u soo baxaa sida ubax oo kale oo haddana waa la gooyaa oo wuxuu u cararaa sida hoos oo kale oo innaba siima raago haddaba ma mid sidaas oo kalaad indhaha u kala qaadaysa oo ma anigaad xukun ila soo gelaysa bal yaa wax wasakha wax nadiifa ka soo bixin kara xataa mid qudha oo saas yeeli karaa ma jiro maxaa yeelay dadka cimrigiisu waa go'an yahay oo inta bilood oo uu jirayo tiradoodana adigaa haya oo waxaad u dhigtay sohdin uusan dhaafi karin bal ha nastee isaga ka sii jeeso ilaa uu cimrigiisa ka dhammaysanayo sida shaqaale maalintiisa u dhammaysto waayo geed dheer haddii la gooyo rajuu leeyahay inuu mar kale soo biqlo iyo in laantiisa curdanka ahu ayan joogsan inkastoo xididkiisu uu ciidda ku dhex gaboobo oo ay jiriddiisiina dhulka dhexdiisa ku dhimato biyaha urkooda ayuu ku biqli doonaa oo waxaa ka soo bixi doona laamo curdana oo dhalato la moodo laakiinse ninku wuu dhintaa wuuna iska baaba'aa oo ninka naftu waa ka dhacdaa oo bal xaggee buu joogaa isagu biyuhu badda way ka dhammaadaan oo webiguna waa gudhaa oo waa iska engegaa sidaas oo kalaa dadku u jiibsadaa oo mana uu kaco oo jeeray samooyinku wada baaba'aan iyagu sooma toosi doonaan oo hurdadoodana kama kici doonaan hahe bal maad shi'ool igu qarisid oo bal maad meel qarsoon igu haysid ilaa cadhadaadu dhaafto oo bal maad wakhti go'an ii qabatid oo aad i soo xasuusatid mar hadduu nin dhinto miyuu soo noolaalayaa maalmaha dadaalkayga oo dhan waan iska sugi lahaa ilaa uu isbeddelkaygu yimaado waad ii yeedhi lahayd oo adna waan kuu jawaabi lahaa oo adna waxaa damac kaa geli lahaa shughulkii gacmahaaga laakiinse haatan waa tirisaa tallaabooyinkayga balse miyaadan dembigayga isha ku hayn xadgudubkaygii kolay baa lagu xidhay oo xumaatadaydiina meel baad ku dhoojisay oo sida xaqiiqada ah buurtii dhacdaa waa baaba'daa oo dhagixiina meeshiisii wuu ka dhaqaaqaa biyuhu dhagaxyaday lisaan oo daadkooduna wuu qaadaa ciidda dhulka oo adna sidaasoo kalaad u baabi'isaa bini'aadmiga rajadiisa weligaaba waad ka adkaataa isaga oo isna wuu iska baxaa oo jaahiisa waad beddeshaa oo waad iska dirtaa isaga wiilashiisa waa la sharfaa laakiinse isagu waxba kama oga oo haddana hoos baa loo ridaa laakiinse isagu waxba kama garto iyaga laakiinse xanuunka jidhkiisa oo keliya buu gartaa oo nafsaddiisa oo keliya ayuu u baroortaa